waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali
waxaa maalintii isniintii aynu ka soo gudubnay ee saddexii tobanka bisha nofembar guud ahaanba deegaanada maamulka somalilan ka dhacay doorashada madaxtinimo ee madaxweynaha muddada shanta sano ee soo socota hogaamin doona maamulkaasi oo sannadii kunsagaalboqoliyokoobiysagaashankii sheegay inay ka go-een soomaaliya inteeda kale doorashadani oo ah tii shanaad ee ka dhacda halkaasi ayaa waxaa ka qaybgalay saddexda xisbi ee ucid wadani iyo xisbiga talada haya ee kulmiye iyadoona bulshada ku hadasha afka soomaaliga meel kastoo ay joogaan ay indhaha ku hayeen hanaanka iyo habsamida ay doorashada u dhacday taasoo ay aad usoo dhoweeyeen una ammaaneen korjoogtada beesha caalamka ka socotay ee doorashadaasi ku sugnayd guddiga doorashada ayaa aad isugu howlay shaqo badana ka qabtay sidii doorasho kudayasho mudan ay halkaasi uga dhici lahayd iyagoona adeegsanayay habka casriga ah oo la sheegay in somalilan ay kaga hormartay dalalka qaar gaar ahaan kuwa bariga iyo galbeedka qaaradda afrika tallaabooyinka guddiga doorashada ay qaadeen ayaa waxaa ka mid ah inay guud ahaanbay hawada ka saareen baraha ay bulshada ku xidhiirto internetka sida facebooka whatsappka imo google plus iyo qaar kale si aan natiijo hordhaca ama been abuur dadka loogu marin habaabin laakiin taasoo ay jirto ayaa haddana waxaa kadib doorashadii dhacday meelo ka mid ah gudaha iyo dalka laga sameeyey dabaaldegyo iyo saadaal xisbiyada tartamaya qaarkood ay isugu marxabaynayeen inay iyagu guulaysteen taasoo ka cariisiisay guddiga doorashooyinka afayeenka guddiga doorashada somalilan siciid cali muuse oo la hadlay warbaahinta ayaa arrintaasi ka hadlay waxaa jira warar kaleeto oo soo baxaya oo aan horena idinka degnay aanu xisbiyada uga degnay iminkana aanu mar kale uga sii degayno waa ise soo tarayaan wararkaasina waxaa weeye wararka soo taraya in la samaynayo dabaaldegyo dabaaldegyadaasoo loo dabaaldegayo xisbi walbi leeyahay annagaa ku guulaysanay taas mid commishanka ka soo baxday maaha tiro aanu ku dhawaaqnayna ma aha mid loo dulqaadan karayana ma aha in dadka la majara habaabiyo oo warar beena laga dhargiyo wararkaasi wax yeella mooyaane waxtar ma laha waanu ka degnay iminkana waanu ka degaynaa xataa waxaana soo gaadhay warar sheegaya in wadamada qaarkood laga dabaaldegay oo ka baxsan somalilan yurubaa naloo soo sheegay asiyaa naloo soo sheegay australiya naloo soo sheegay maraykan baa naloo soo sheegay dadkaasi ma aha dad jooga somalilan oo waru haya waxaa ka taagan waxaanu iyagana uga digaynaa dadkiina dibadda joogow ka daaya wararka beenta ah ee aad fidinaysaan xafladaha aad qabanaysaan sawirada aad soo diraysaan si kastaba kusoo diro oo qaar baa imail kusoo diray ka joojiya baanu leenahay waxaad waddanka u taraysaan ma jirto inaad wax yeeshaan mooyaane hase yeeshee iyadoo weli iminka la wado soo gebagabaynta tirinta codadkii la dhiibtay sida guddigu ay sheegeen iyo ku dhawaaqista natiijada cidda ku guulaysatay ee kursiga ka bedeli doonta madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa waxaa soo baxaya cabasho xoogan oo ka imaanaysa mid ka mid a xisbiyada tartanka galay gaar ahaan xisbiga mucaaradka ah ee wadani kuwa oo sheegaya in arrintu ay u dhacday si aan cadaalad ahayn oo ku shubasho ah siday yidhaahdeen maxamed yaasiin cismaan gaab oo ka mid a wakiilada xisbiga wadani u qaabilsan xarunta guddiga doorashada oo ka hadlayay shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada hargeysa ayaa sheegay inay joojiyeen wada shaqayntii guddiga doorashadu ayla lahaayeen
waxaanu aragnaa oo soo baxday komishinkuna ay iska dhagamariyeen cabashooyin badan oo xisbiga wadani usoo gudbiyey waanay soo kordhayaan mar walba inay doorashadu ka baxday kaxaydaamkii xor iyo xalaalnimada ahayd inay ka baxday inay kushubasho baahsani ka dhacday gobollo badan oo waddanka ka mid a inay ka inay ka dhacday sidaa darteed markii aanu codsannay commishinka doorashooyinka aanu ka codsannay in wax laga qabto arrimahaasi oo dib loo eego cabashooyinka oo dib loo jeegareeyo waxyaabaha aanu raadadka aanu hayno waxay kaga jawaabeen aamusnaan sidaa darteed waxaanu hadda laga bilaabo aanu ku wargelinaynaa dhammaan task forceka inay hakiyaan intaa xisbigu uu talo ka soo saaraya iyaguna ay go-aanka kala dambaystaa ay ka gaadhayaan sidaa darteed laga bilaabo hadda dhammaan task forceka gobollada iyo degmooyinka waxaanu hakinaynaa saacaddan laga bilaabo ilaa iyo go-aanka xisbigu uu ka uu ka soo saarayo inaanu shaqadii joojin waxa ay soo qaateen qodobo ka mid a waxyaabaha ku xambaaray inay go-aankani joojinta la shaqaynta guddiga doorashada ee maamulka somalilan ay gaaraan waxaa ka mid ah in codadka ku jira dhammaantood ay voger yihiin sanaaduuqda xisbiga kulmiye looga codeeyey kani waa buugaag waa buug ay soo daabaay soo daabaceen xisbiga kulmiya uu soo daabacay waa buug ay waana waxa ku jira sanaaduuqda hadda yaalla hargeysa yaalla berbera yaalla boorama iyo meelo badan oo kaleba yaalla saa darteed lagu codaynaya xaashadii lagu codaynaya wey kuwaasoo miidhan baa ku jira dhammaan waraaqaha d onka ah ee natiijada goobta lagu soo qorayey dhammaantoodu way iswada khilaafsan yihiin waxyaabahaanu leenahay ha la eego waxyaabahaanu leenahay ha la jeegaray waxyaabahaanu leenahay ha la tiriyo oo dib ha loo eegana taasaa ka mid a waxaas markaanu aragnay ee aanu dhacdooyin badan oo kalena aanu hayno insha allahu aan soo bandhigi doono marka ay ay xilligeeda ku habboonaato ayaanu hakinnay waxaananu go-aankama dambaystaana xisbiguna u haystaa bugaagtan uu hayaa iyo iyo dhacdooyin badan kun iyo dhowr boqoloo dhacdaanu diiwaan gelinay oo ay commisshinku dhagaha ka furaysteen saa darteed doorasho xor iyo xalaal ah uma aragno inay somalilan ka dhacday laakiin waxaa hadalkaasi eedaynta xisbiga waddani ka timid beeniyey guddiga doorashada waa kana guddoomiyaha guddiga doorashada oo shir jalaal isna ku qabtay magaalada hargeysa waxaanu kalo oo maqlaynaa ama laga soo daayay tviyada qaarkood in la leeyahay waraaqo maxayday kusubasho ama waraaqo saa'ida meel laga helay oo tviyada lasoo dhigay taas waxba kama jiraan waxa nooc kasta ha noqoto waxba kama jiraan lamana arki karayn labana maxayday daabacan karayn labana maxayday foorjargarayn karayn taa waxaanu ka qabnaa dacwo adag sharciga sharcigaananu ka qabnaa hadday annakana fuushanay in maxayday sharciga la mariyo haddii qofkii keenayna ka hadhi mayno sharcigaanu marinaynaa qofka soo dhigay yidhi waraaq codbixineed ayaan helay oo lasoo foorjargareeyey wuxuu ku gafay qaranka wuxuu u gafayna dadka waxaanu ku gafay caqliyadda komishinkana wuu ku gafay dhanka kale musharaxa madaxweyne ee xisbiga waddani cabdiraxmaan cabdulaahi cirra oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa sheegay in tiro laba jeer ay u tageen guddiga doorashooyinka islamarkaana ay cabasho ka gudbiyeen sanaadiiqdii laga keenay magaalooyinka gabiley iyo hargeysa balse aanay ka helin wax jawaab ah guddiga waxa uu xusay inaysan aqbali doonin doorasho aan si xalaala u dhicin isagoona taageerayaasha xisbiga waddani ugu baaqay inay isdejiyaan oo ay nabadgelyada ilaaliyaan anigu shakhsiyan anigoo musharax madaxweyne iyo guddoomiyaha xisbiga waddani waxaan laba jeer u tegey komishanka qaranka qoraalna waan ugu gudbinay cabashooyin ku saabsanaa bixitaan oo ah in naloo eego nalala hubiyo naloo tiriyo sanaaduuq gaar ahaan gobolka muroodijeex boqolkiiba afartan annagoo dareennay in mugdi badani uu ku jiro degmooyinka gabiley iyo hargeysa labadaba komishonku waxay noo sheegeen inay jawaab nagu soo celin doonaan jawaab ilaa hadda ay nagu soo celiyeen maan arag sidaa daraaddeed waxaanu amarnay iminka laga bilaabo dhammaan wakiilada xisbiga waddani ee la shaqaynayay commission ama task forceka heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmaba inay joojiyaan shaqadii ay wadeen ilaa inta commisshonku uu ka jawaabayo waxna ka qabanayo cabashooyinkaas waxaanu taageerayaashada ugu baaqaynaa inay isdejiyaan ammaankan aynu wada ilaalinno waxaanu u sheegaya mar labaad inaanu aqbalayno doorasho xor oo xalaal ah hase yeeshee aanaan aqbali doonin cod xaaraan ah inay cidina ku badiso haddii ilahay ka
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dcom au xariijin soomaali